لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد culima waxaynu maraynays biljari wtanwiini wanida al ayaynu maraynaysbiljari wtanwiini wanida al wamusnadin lilismi tamyiizun xasal بتا فعلت وأتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتميز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو سهو حيهل بسم الله الرحمن الرحيم calaamadihii ismiga ayaynu halkan ku baranaynaa biidn اllahi tacaalى biاljari wاtanwiini wاnidaa wal wamusnadin lilsmi tamyiizun xasal waxay culimmadu halkan icraabo badan aad iyo aad u tiro badan ayay isdabageliyaan tamyiizun tamyiis iyo soocid lilismi ismiga la soocaa xasala wuu xasilay biljari jar buu ku xasilay wa tanwiini tanwiin buu ku xasilay wa nidaa'i nide ayuu ku xasilay wa al ayuu ku xasilay wa musnadin isnaad buu ku xasilay beydkaa calaamadaha uu sheekhu kaga hadlay waa waxyaabaha ismiga lagu garto ayuu ka hadlay wuxuu inoo tilmaamay waxyaabaha ismiga lagu garto ama ismiga lagu yaqaan inay ka mid yihiin shan calaamadood oo kii laga helo ama qaadan karaaba uu ismi noqonayo calaamadda koowaad waa jar ereyga haddaynu jar ka helno waxaad ogaanaysaa inuu ismi yahay calaamadda lagu gartayna jarkaa weeyi jarka looma kala qaadayo inuu yahay jarku kii xarafku uu keeni jiray iyo inuu yahay jarku kii idaafada ama mudaafku uu keeni jiray ama kii tabiciyada sidii qowlkii daciifka ah uu odhan jiray kii keeni jiray la kala qaadi maayo adigu jarku wuxuu calaamad u yahay ismiga culimmada qaar baa halkaas si khalada u fahamtay oo waxay moodeen jarku markuu ismi calaamad u yahay keliya inuu khaas ku yahay jarka xarafka oo xarfuljarka ismiga gaar u ahaayo camalkiisa jarkiina ismi unbuu calaamadu noqonayaao gaaru noqonayaa bay yidhaahdeen kolkaa almajruuru bilxarf ama aljar alladii caamiluhu xarfun ay yidhahdeen ismiga calaamad ha u noqdo iyagoo iska ilaalinaya ama ka saaraya aljar alladii caamiluhu almudaaf iyagoo kaa ka taxadaraya laakiin waxaa la ogaaday inuu qowlkaasi qowl khalada yahay oo jar oo dhani uu sidiisaba ismi calaamad u yahay oon caamilkiisa la eegaynin ayaa la ogaaday culimmadu halkaa way sii wadeenoo waxay yidhaahdeen haddaba jarku wuxuu u qaybsamaa mid lafdiya iyo mid taqdiiriya talow labada jarba ismiga ma calaamad bay u yihiin lafdiga iyo taqdiiriguba jawaabtu waa nacam hadduu jarku yahay jarka lafdiga la yidhaa iyo hadduu jarku yahay jarka taqdiiriga la yidhaahdaba laba jeeraba ismiga ayuu calaamad u noqonayaa culimmadu waxay jarka u qaybiyaan jarka waxay yidhaahdeen aljar alicraabi iyo aljar alladii fii maxalli jarin jarka ka icraabiga la yidhaahdo ee dee majruurka ah iyo ka fii maxalli jarinka ah labadaa ayaa jarka loo qaybiyaa haddaba talow jarku markuu ismi calaamad u noqonayo xataa fii maxalli jarinka yaallaa jarkaa aan dee la arkaynin ma ismi buu calaamad u noqonayaa isna masaladaasi waa mas'ale aad iyo aad ay culimmadu uga hadleen oo ay uga warrameenay yidhaahdeen jarka miyaynu mutlaq u qaadannaa mise mutlaquma qaadanee ka lafdigaah iyo ka taqdiirigaah uman qaadannaa culimmada qaar baa lafdigiiyo taqdiiriga ku egaystay culimmada qaarna lafdigiiyo taqdiirigiiyo maxalliga saddexdaba inuu min calaamaati lismi yahay bay ku egaysteen qolada kolkaa maxalliga ka saaraysaa waxay leeyihiin jarkani waa calaamad ismi markaad leedahay calaamaddu waa shay basiid oo ruuxaan wax arkaynin uu wax ku arki karo dee maxalliga yaa wax ku arkaya bay yidhahdeen markaa halkaas iyagu kolkaa ka duulayaan tamyiizun soocid tamyiizun waa mubtade tamyiizun soocid lilismi ismi la sooco can ilficli waalxarfi ficilka iyo xarafka laga sooco xasala wuu xasilay tamyiiskaasi biljari jar buu ku xasilay wa tanwiini tanwiinna wuu ku xasilay tanwiinta sidaynu ognahay afar tanwiinood ayaa si toosa ismiga calaamad ugu ah tanwiintana soomaalida qaar waxay moodeen laba godaal iyo laba hoosdhow iyo laba kordhow ayay moodeen tanwiintu waa nuunka reeban ee la qorin ee ereyga xagga dambe ka raaca kolka tanwiintu ereyga bilowga kama raacdo wasadkana kama raacdo aakhirkay ka raacdaa maktuubna maahoo lama qoro sida caadiga ah laakiin waxa weeyaan baa malfuud waa lagu hadlaa uun haddaba tanwiintu qaybaheegii kala dudunaa oo dhani ismi bay calaamadu tahay ha ahaato tanwiinu tamkiin tanwiinka la yidha oo asmaada mucrabka ah uun lagu yaqaan nakiriya macrifo looma kala qaado asmaada mucrabka ah ay gasha ama nakira ha ahaato ama macrifo ha ahaato ilaa waxaa laga reebay asmaada mucrabka jamac mu'anau saalim oo qura ayaa laga reebay jamac mu'anau saalim isagoo ismi mucraba ah tanwiintiisa tanwiinu tamkiin lama yidhaa magac kale ayay qaadani iyo tanwiinta tanwiinu tankiirka la yidhaa waxay gashaa asmaada mebniga abay u khaas tahay asmaada mebniga ah ayay u khaas tahay sida sibaweyhi iyo waxyaabaha lamidkaa ayay gashaa ismu ficilka iyo sibow waxyaabahaasay gashaa tanwiinu tankiir baa la yidhahdaa tanwiinulmuqaabaladu waa tanwiinta jamaca mu'anau saalim oo qura gasha ayaa la yidhaha tanwiinulmuqaabala tanwiintaasi waxay muqaabalaysaa nuunka jamaca mudakarusaalim ku jira ama icraabidda xarafka la icraabay midkaa tidhaahdaba ayay muqaabalaysaaayay dee kolkaa qaabilaysa ay kasoo horjeedaa tanwiinulciwad waa tanwiinta ugu dambaysee afraad waa tanwiin saddex qodob ayay ciwad ka noqotaa mar xaraf la xadfay bay ciwad ka tahay sida jawaarin iyo hawaashin oo kale hawaashin waa maalaa yanصarif tanwiin looma ogolayn hawaashiya buu asalku ahaa hawaashiya yadaa uu ku dhammaaday markii la xadfay ayaa xarafkaa la xadfan tanwiin laga soo ciwad qaatay tanwiinulciwad la yidhaaha ama kelmad xadfan ayay ciwad ka tahay waxyaabaha ku cadfani iyaga lama tiriye kullun iyo waxa lamidka abay gashaa kullun fii falakin yasbaxuun ama kullun fahima darsahu oo kale kullun fahima darsahu waa kullu aalibin fahima darsahu aalibin marka la xadfo ayaad kullun iska odhanaysaa tanwiintaasi waa tanwiinulciwad oo waxay ciwad ka tahay ciwadun can kelima baa la yidhaahdaa qodobka saddexaad tanwiinun ciwadun can jumla bay noqotaa ama can jumalaad bay noqotaa wa antum xiina idin tanduruun xiina idin tanwiinta ku jirtaa waxay ka dhigan tahay wa antum xiina id takhruju ruuxu wa antum idinku xiina marka id takhruju ruuxu ruuxdu ay ka baxayso min jasadi lmariid ka xanuunsanaya jidhkiisa tanduruuna saasaad u eegtiin oo waxba ma qaban kartiin kolkaa takhruju ruuxu min jasadi lmariid oo jumlo ah ama kalaam ah ayaa meesha ka maqanoo tanwiintiibaa ciwadka ah tanwiinulciwadku kolkaa saddexdaasa loo qaybiya inay ciwadun can xarfin maxduufin tahay iyo inay ciwadun can kelimatin maxduufa ay tahay iyo inay ciwadun can kalaamin ow jumalin ama ow jumla inay tahay tanwiintuna ismi bay calaamad u tahay tanwiintu hadday afartaa mid noqoto ismi bay calaamad u tahay tanwiinaha kale ayaa labada la yidhaahdaa ismi calaamad uma aha oo loo deliishan maayo ismiga iyo warkiisii loo deliishan maayo nida waa xuruufunidaha xuruufta xuruufunidaha la yidhaahdaa iyaduna ismi bay calaamad u tahay waa xuruuf qofka loogu dhawaaqo annida waa alabuliqbaal baa la yidhaahdaa biya aw biixda akhawaatiha waa xuruuf aad doonaysa qofka markaad kula hadasho inuu ku soo qaabilo ilaa sideed xaraf baa luqa alcarabiya loo yaqaanaa xuruufunidaa kolka xuruufunidaha waxaa loo qaybiyaa qayb qofka dhow loogu dhawaaqo iyo qayb qofka fog loogu dhawaaqo iyo qayb mutlaqa oo labadaba loogu dhawaaqo waxaa kaloo loo qaybiyaa qayb qofka xilliga baroorta unuu isticmaalo ama xilliga baroorta oo kale xilliga maraasida oo kale uu isticmaalo iyo qayb una xilligaa isticmaalin ama xanuunka oo kale qayb la isticmaalo oo nidaa iyo qayb kale labadaa gurub baa loo qaybiya adu xuruufu nido kala qaadi mayne haddaad aragto erey loo nidaynayo ama loo nidayn karaba inuu ismi yahay ayaynu ogaanaynaa yaa muxamed markaad tidhaahdo waa ismi waxaanad ku garanaysaana nidaha weeyi sidaa darteed ficilka looma nideeyo oo looma dhawaaqo sida aan xarafkaba loogu nidaynayn oon loogu dhawaaqaynin asmaada xataa dhammaan looma wada nideeye dee damiirada looma nideeyo ismi damiira uma dhawaaqi kartid afcarabiga yaa anta iyo yaa anti iyo yaa hum iyo afcarabiga ka mid maaha yaa ana iyo waxaas carabi maaha laakiin wax damiiro oo afcarabiga loo nideeyo huwa baa la arkay markay welibana ismun min asmaailah ay tahay ilahay markay ku dhacayso kolkaa yaa huwa yaa huwa yaa man laa shariika lahu yaa huwa markaasaa la arkay huwadaasaa la arkay wax xarfunida uu geli karo damiirada sidooda xarfuniduhu ma galo ee ismiga kale daahirka ah ayuu xarfuniduhu galaa qolooyinka qaar baa yidhi ismu ishaaraha xarfunida ma galo laakiin way khaldameen iyaga ismu ishaaraha inuu xarfunida galo qur-aanka xataa laga soo helaya qur-aanka laftiisa ayaa laga soo helaya kiyood arkaysoo haulaai oo xarfunidihii uu ka xadfan yahu ku jiro calaamada afraad waa al weeyaan ereyga al ah carabtu waxay ugu dhawaaqaan al weynankoogu niman reer ximyar layidhaabaa am ugu dhawaaqa riwaayooyin xadiidkan bukhaariga ku qoran riwaayooyin kale koley riwaayaddan bukhaariga maahee ayuu ku soo aroorayba ashyo am loo akhriyo loo akhriyayo laysa min imbirim siyaamuum fim safar laysa min imbirim siyaamuum fim safar laysa min albiri asiyaamu fi safar buu ahaa marka ashyi unbaa am loo bedelaya laysa min imbirim siyaamuum fim safar kolkaa am rajul bay odhanayaan am rajul am salama bay odhanayaan am salama assalam halkay kaa lahaayeen alqawskii am qaws bay odhanayaan kolkaa am bay ugu dhawaaqaan nimanka reer ximyaree asha am ugu dhawaaqa adigoo ashu ama am ha ahaato ama yayna ahaanin oo luqadda reer ximyar aan eegna eh ismi ayay calaamadu tahay haddaba asha waxaa loo qaybiyaa saddex midi waa asha ismiga mawsuul la yidhaah kitaabkeennuu ka hadli doonaayo ficilka inay gasho ayuu tilmaamaya inkastoo saddex madhab layskugu khilaafay wa sifatun sariixatun silatu al wa kownuhaa bimucrabi lafcaali qal wa kownuhaa bimucrabi lafcaali qal halkaa ayuu inoogu keeni doonaa biidn illaahi tacaala wa kownuhaa bimucrabi lafcaali qal markuu leeyahay ayuu inoo keeni doonaa isagoo tilmaamaya inay asha ismiga mawsuul ihi mararka qaar ay ficilka mudaaric ee mucrabka ah ay iska gasho wuxuu ishaaraya markaa wkownuha bimucrabi lafcaali qal qola qilada qaliil bay ku daayeen qiyaas qaliila bay ku daayeen qolana qalladaa waxay ku macneeyeen shuduud bay ku macneeyeen qolana qalladaa waxay ku macneeyeen nuduro ayay ku macneeyeen qolaba waxbay ku macneeyeen culimada oo aad baa la iskugu qabtay wakownuha bimucrabi lafcaali qal markuu leeyay maxamed ibnu maalik wuxuu laakiin ishaaraya nin gabaya oo caan ahaayoo farasdaq la odhan jiray gabaygiisa ayuu ishaaraya gabaygii maa anta bilxakami turda xukuumatuhu wala alasiili walaa dira'yi waljadali ninkaa gabayaagee gabayga tiriyey maa anta bilxakami turda aturda turda waa ficil mudaaric oo majhuula turda markaan soo qaadanno waa ficil mudaaric oo majhuula weeyi ficilkaa mudaaricee majhuulka ah albaa la geliyey oo maxaa la yidhi aturda ashu hadday ismi mawsuul iska tahay kolay farasdaq gabaygiisii ayay ku jirtaa gabayganna sababta uu u tiriyey laga yaabaa inay inoo timaado eh wuxuu u tiriyey waxaa la yidhaahdaa ninkii la odhan jiray horta nin buu caayayey waxaa la yidhaahdaa cabdulmelik binu marwaan khaliifkii cabdulmelik binu marwaan la odhan jiray ayuu u soo galay baa la yidhaahdaa nin reer cudriya nin reer cudriya nin gabayaa ah oo iska miyiga jooga oon farasdaq iyo jariir iyo gabayaagii xilligaaba aqoonin ayaa u soo galay cabdulmelik binu marwaan ayuu u soo galay isagoo ammaanaya cabdulmelik waxaa la joogay jariir oo gabayaa caana ahaa waxaa kaloo berber fadhiyey farasdaq oo ninay aad isku hayeen ahaa waxaa kaloo ku xigay nin akhtal la odhan jiray kolkaa laakiin farasdaq iyo akhtalba yay wada caayi jireenay dhinac ka ahaayeen jariir bay wada caayi jireenay caan ku ahaayeen ninkan laakiin gabayaagii reer cudri saddexda nin ninna kama garanayo laakiin gabaygooguu maqlay oo gabaygoogaa soo gaadhay gabayaa kasta ilaa xilligeennaana ha ahaatee anu jariir baan taageeraa markaan eego xagga balaaqada gabayga jariir baan intaan doono boqolkiiba boqol culimmadu waxay yidhahdeen jariirna bad kacaysa aad moodaa markuu gabyayo farasdaqna waxaad moodaa nin dhagax kuu jafayaad moodaa gabayga dee siduu iskaga keenkeenka iyo culayska iyo dhibaatada sucuubada uu farasdaq gabayga kala kulmayo ninkanina bad kacaysa ayaad moodaaba waxaa dhacay markaa ninkan dadka oo dhani waxay taageeri jireen jariir baa la taageeri jiray laakiin gabayaagii xilligaa joogay ha ka ahaato xasad ay ninkan xasadayaan ama si kale ha ka ahaatee dhammaan waxay isku waafaqeen toddoba gabayaa ayaa dhinac ka noqday todobadii gabayaaba jariir baa ka adkaaday hadda waa todobadiiba jariir waa iska celiyo waa ka adkaaday kolka waxaa dhacay ninkii isagoon garanaynin saddexda nin ayuu khaliifkii cabdulmelik baa baray cabdulmelik markuu sidaa u barayu ninkani waa jariir ninkani waa farasdaq ninkani waa akhtal markuu gabayaagii caanka ahae xilligaa dee ka dhex muuqday uu kala barbaray ayuu ninkii cudriga ahaa isma hanan eh nimankanuu la hadal is yidhi gabay buu tiriyey la yidhaah فحي الإله أبا حزرة وأرغم أنفك يا أخضل وجد الفرزدق أطعس به ودق خياشمه الجندل قبل قاسو تريي وحنا لا فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فحي الإله أبو الله نولي أبا حزرة abaa xasra allaha noole abaa xasra waa kunyadii uu jariir lahaa weeye allaha nooleeyo buuhi ninka abaa xasra la yidhaahdo wa arqama anfaka allaha sankaaga duleeyo ya akhdalu akhdalow ilaahay sankaaga allaha duleeye buu akhdalow ilaahay sankaaga ha duleeye buu yidhi wajadu lfarasdaq buu yidhi ninka farasdaq layidhaha nasiibkiisana atcis bihi alla ninku ayaan daranaa buu yidhi alla ilaahu ninka farasdaq layidhaha ayaankiisa xumee buu yidhi wadaqa khayaashiimahu ilaahu sanqaroorka ka bururi buu yidhi wadaqa khayaashiimahu ljandalu dhagax waaweyn ilaahu sanka kala dhaca buu yidhi ninkaa waa ninkii waa farasdaq labadii ninba wuu caay waa khaliifka hortiisii ninkii faras jariir la odhan jirayna aad ayuu u ammaanay markuu aad u ammaanay uu aad u ammaanay ayuu ishayn kari waayey dee farasdaq farasdaq baa isaa ninka ku caay iska gaadh gabayganuu tiriyey wuxuu idhi maanta bilxaakami turdaa xukuumatuhu wala alasiili wala dira'yi waljadali gabaygaa ayuu aad u soo tiriyey gabaygaasuu soo waday wuxuu yidhi ma anta adigu ma tihid bilxakami nin xaakima xakamka waxa la yidhaha ninka dadka kala xukuma ma anta bilxakam ma tihid nin xaakima aturda xukuumatu oo xukunkiisa raalli lagu noqdo nin xaakimo oo xukunkiisa raalli lagu noqdo ma tihid buu yidhi maa anta adigu ma ihid bilxakami nin xaakima aturda xukuumatu oo xukunkiisa raalli lagu noqdo walal asiili nin asal ah oo reer fiican ka dhashayna ma tihid buu yidhi walaa dira'yi nin maskax toosan oo maskax loogu xishana ma tihid buu yidhi waljadali nin muuqaal loo ishu qabatana ma tihid buu yidhi ninkiibuu doonaya inuu akhtalcaa ayuu farasdaqcaayaya ma ogtahay harorta ragga maxaa lagu qaataa buu yidhi inta sifo ee ninka lagu qaadan karaa waa imisa tilmaanta koobaad waxa weeye alxakam alladii turdaa xukuumatuhu nin xukunkiisa lagu qanco oo cadaalad leh horta cadaaladda buu yidhi waad ka araday oo cadaalad ma taqaanid buu yidhi cadaalad lagugu qaadan maayo buu yidhi waa qodobka koobaade qodobka labaad ninku haba cadaalad xumaadee reernima lagu tixgeliya oo marar badan ayaa qofku isagoo liita laakiin reerku ka soo jeeda la eega wuxuu idhi walal asiil nin asala oo reer fiican ka soo jeedana ma tiid buu yidhi reerkiinna reerkaaga lagugu qaadan maayo cadaaladaadana lagugu qaadan maayo walaadir ra'yi mararka qaar maskax toosni baa qofka loogu xishaa maskax iyo aragti iyo ra'yi wanaagsanna ma lihid buu yidhi lagugu xisho mararka qaarna saddexdaba isagoo qofku ka liita ayaa loogu xishaa ilqabad waa nin haybad leh intuuna hadal ama aydaan saaxiibin waa nin haybad leh oo markaad sidaa isha ugu dhufato aad ka haybaysanayso ilqabad ilqabadna ma lihid buu yidhi waljadal waa ilqabadkii markaa intaa markuu ka caayay ayuu intaa ayuu dhinacaa ayuu ka caayay gabayga wuu sii waday kollay farasdaq waa kii lahaa yaa arqam allaahu anfan anta xaamiluhu yadalkhana wamaqaali zuuri walkhatali waa kii odhan jiray yaa arqam allah buu yidhi allaha duleeyo anfan anta xaamiluhu ilaahay sankaa kugu yaa allaha duleeyo buu yidhi ilaahay sanka kugu yaalla ha duleeyo yaadalkhana ninka ceebta oo dhanu saaxiibka ahaw ceebtao dhani aday kaa soo burqataa buu yidhi waa maqaali zuur iyo hadalka beenta ah markhaati beenaa leh bal ninkuu markhaati kacaya eeg been buu ugu markhaati kacayaayey buu yidhi waa maqaali zuuri walkhadali iyo welibana hadalxumada buu yidhi hadalxumada ayuu kaga daray aad buu farasdaq ninkaa ayuu u sii caayey welibana isagoo hor taaganayo khaliifka haddaba markan uu leeyahay ashu asha waxaynu u qaybinaa ismi mawsuul ismiga ficilka way iska geli kartaa sidaa dee markaynu eegno aturda xukuumatuhu gabayga iyo mid al la yidhaah ficilkunbayficilka iyo ismiga labada way gashaa lakin ficilkay rasmi u tahay ficilkunbay gashaa cafwan labada way gashaa odhan mayna ficilkunbay gashaa al waxaa jirta inkastay asalkeegu ahayd labadaba inay gasho markay wada joogaan ficilkunbay gashaa haddii laakiin ayna wada joogin xataa ismiga way iska geli kartaa ereyga hal a hal ismiga way gashaayo ilaahay baa qur-aanka ku yidhi fahal antum shaakiruun ficilkana way gashaayo ilaahay baa qur-aanka ku yidhi hal ataa cala alinsaan haddayse kulmaan labadaasi mamnuuc bay ismiga ka tahay af carabiga waa khalad khalad haddii la yidhaha hal jaaa muxamadun hal muxamadun jaaa af carabiga meelka dhac bay ku tahay hal muxamadun jaaa laguma odhan karo hal muxamadun jaaa laguma odhan karo waa mamnuuc wey hal muxamadun jaaa si kaste ha noqotee hal muxamadun jaaa af carabiga meelka dhac bay ku tahay hal jaaa muxamadun baad odhan kartaa haddaba hal afcarabiga waxaa jirta maxamed ibnu maali kitaabkiisa wuxuu inoogu keeni doonaa bayd layidhaa hadata muutiyan xuruuf la yidhahdo sagaala waxaa jira hada hamsaa loo bedelaa hada markaad aragta afcarabiga hamsaa loo bedelaa hal haddaba hadii ku jirta hamse inoogu bedela maxay u akhrismi al markay noqoto dee waa ashaasi waa waa ficilka iska gelaysa al darabta caliyan baa la al darabta caliyan waa maxay macnuhuna hal darabta caliyan weeye macnaheed war calimaad garaacday aldarabta caliyan baa lagu odhanaya waa ibdaalka xuruufulibdaalka ayay ku jirta ku arki doonaa taasi way ka madax bannaan tahay wamusnadin markuu yidhi waa ismi mafcuul sidoo qoran laakiin masder miimiyana way noqonaysay halkeenan masder miimiyu ugu jiraa iska ilaaliya wamusnadin hamoodina ismi mafcuul inuu yahay waa masder miimiya wamusnadin isnaad buu halkan ugu jiraa waisnaadin bay ka dhigan tahay isnaadka ibnu hishaam wuxuu ku tilmaamay anfacu lcalaamaat inuu isnaadku yahay calaamo ismi lagu garto waxa ugu faa'iido badan baa la yidhahha isnaad haddaba isnaadku waxa wey labada kelmadood ee laysku tiirinayo ta wax loo tiirinayo ayuu calaamadu yahay wuxuu idhi tamyiizun soocid lilismi ismiga la sooco can ilficli waalxarfi ficil iyo xaraf laga sooco xasala wuu xasilay tamyiiskaa iyo soocidaasi biljari jar buu ku xasilay oo jar baa lagu soocaa wa tamwiini tamwiin buu ku xasilay oo tamwiin baa lagu soocaa wa nidaai nida ayuu ku xasilay oo nida ayaa lagu soocaa wa al ayuu ku xasilay oo al baa lagu soocaa wa musnadin buu ku xasilay oo isnaad baa lagu soocaa shantaa calaamadood ayuu calaamadihii ismiga ka dhigay beydkan icraabtiisa markaan ka hadlayno tamyiis mubtadaan ka dhigay jaar iyo majruurka lilismi ana waxau ku tacaluqayba inuu tamyiiska waxaa lagu odhan karaa war mubtaduu nakira ma noqon jirin me musawiqii waa camalkan baad odhanaysaa lilismi maadaamuu tamyiiska ku xidhmay camalkaa ayaa musawiq ah halkaa qaacido kale kaaga soo boodaysa waxaa lagu odhanayaa horta masderku tamyiisilen waa masder eh wax ka horeeya maku camal fali jiray jawaabtu mayabay ahayd haddaba muxuu lilismi masderkan tamyiisa uga hormaray miyaa la yidhahda tamyiisun soocid lilismi oo lilismi xagga dambe la mariyo ilan waa masdere waxaynu leenahay lidaruurati shicri baa keenay xasala waa khabar waa khabarkii tamyiiska xasala waa ficil maadi faacilkiisuna waa huwa jumladaa khabariyada ama arkaysa ee xasalaah jumladaa ficliyada ah ayaa fii maxalli rafcin khabarulmubtadaah biljarida xagga hore taallaa yay ku tacaluqaysaa markaa xasala ayay ku tacaluqaysaa halkaa laakiin sheekha waa lagu qabsadayoo waxa la war horta xasala sow jumla ficliya ma aha mubtadahii sow tamyiis ma aha mubtadaha ma ka hormari kartaa xasaladu tamyiiska ma ka hormari kartaa maya meelihii khabarku uu waajibka xagga dambe u mari jiray bayna kamid ahay markuu jumla ficliya yahay faacilkuna uu damiir u noqonayo mubtadaa yahay meelihii bay kamid ahayd masaa'ilkii la odhan jiray wujuub ta'ahuri alkhabari can ilmubtada ayay kamid tahay maadaamu xasala ay tamyiiska ka hormari weyday xasalakay ku camal falaysaa haddaba oo biljari ihi sidee buu tamyiiskii uga hormaray waayo min baabi owla waxa ah meesha waalidka loo diiday in ilmahana loo diido xasala waa caamil waxay ka hormari kari weyday tamyiiskii sideebuu biljari uga hormari karaa maxay dee tamyiiska ilan xasala ayaa kusii camalfalaya xasaladii caamilka biljarida u ahayd ayaaba loo diidayba masaladaasi waa masale sheekha lagu qabtay weeye oo lagu qabsaday oo la yidhi waynu ku haysannaa laakiin waxaad og tahay jaar iyo majruurka iyo darafka in la waasacsaday waxaan qayrkood la waasacsanin waxaa kalood og tahay gabayga in waxyaabo badan la saamaxo tamyiisun soocid lilismi ismiga la sooco xasala wuu xasilay biljari jar buu ku xasilay wa tamwiini tamwiin buu ku xasilay wa nidaai nide ayuu ku xasilay wa al ayuu ku xasilay wa musnadin isnaad buu ku xasilay halkaa icraab ma fahanteenen iminka ku icraabay afar icraabood ayaa ku jira beydkan afar icraabood ayaa ku jira hal icraabaan kuu sheegay waxaynu odhan karnaa tamyiisun soocid tamyiiska oo xasala xasilay lilismi u xasilay biljari buu ku sugnaaday oo biljari maxaan ka dhigay markaa khabar qadimay baan ka dhigay biljaridii khabar qadimay ayaan ka dhigay oo biljari waaba khabara haddaan doonno waxaan odhan tamyiisun soocid tamyiiska oo xasala xasilay biljari ku xasilay lilismi buu u sugnaaday khabarkii haddana ayaan ka dhigay markaana lilismi baan khabarkii ka dhigay icraabyo badan oo kala duduwan ayaa beydka ku soo arooray laakiin icraabteenna tii koobaad ka dhigo taa koobaad ka dhigo ibnu caqiilka dakara almusanifu mu'alifku wuxuu sheegay ama uu xusay raximahullah allaha u naxariiste e fii haada albeyti beydkan wuxuu ku sheegay calaamaati lismi ismiga calaamadihiisii fa minhaa waxa ka mida markaa aljaru jar baa ka mida fa minhaa waxaa ka mida aljaru jar baa ka mida wahwa yashmalu wuxuu koobsanayaa aljara bilxarfi in xaraf lagu jiro walidaafati iyo in idaafa lagu jiro watabaciyati iyo in tabiciye lagu jiro ibnu caqiil inuu iska daayay ahayd inkastuu ku jiro nuxaadda mutaakhiriinta ah watabiciyada inuu iska daayay ahayd naxu marartu waxaan soo maray biulaami zaydin zayd inankiisii alfaadili fadliga lahaa ereygaa ulaamihi waa ismi ereygaa ulaamihi waa ismi isminimada maxaa caddaynaya jarka maxaa caamilu a ba'da zaydinna waa ismi isminimada maxaa caddaynaya jarka caamilkiisuna waa mudaafka ulaama alfaadili waa ismi isminimada maxaa caddaynaya alfaadili waxaa caddaynaysa jarka waana tabiciyada ku ina leeyahay saddexdii tusaale waxaa laga qaadanayaa biulaami zaydin alfaadili ulaamka babaa jaraysa zaydkana ulaamko mudaafka ah jaraya alfaadilina tabiciyo ayaa jiraysa wahakada ayay kolkaa noqonaysaa falulaamu ulaamkii majruurun bilxarfi xaraf baa lagu jiray wazaydinna majruurun bilidaafa idaafa lagu jiray wlfaadilna majruurun bitabiciya tabiciya lagu jiray wahwa ashmalu isagaa ka koobsan og min qowli hayrihi culimmada kayrkood markay yidhaahdeen bixarfi ljar bxarfiljar baa ismiga lagu gartaa bay yidhahdeen lianna haada tacbiirka bixarfiljar'a laa yatanaawalu ma keensanayo aljara bilidaafa in idaafa lagu jira ma keensanayo wala aljara bitabiciya in tabiciya lagu jirana ma keensanayo kolkaa tacbiirka mu'alifkeennu rag badan oo nuxaada ayuu ka fiicnaaday markaynu halkaa eegno wa minhaa waxaa ka mida calaamadaha ismiga atanwiinu tanwiin ayaa ka mida wa huwa tanwiintu calaa arbacati aqsaamin afar ayuu u qaybsamayaa wahuwa tanwiintu calaa arbacati aqsaamin afar qaybood ayuu noqonayaa koobaadku waa tanwiinu tamkiin tanwiinka loo yaqaano tanwiinu tamkiin wuxuuna sheegaa iriga makansaday icraabta waa mucrabka wahwa laaxiqu wuxuu haleelaa lilasmaa'i almucraba asmaada mucrabka ayuu haleelaa jamc muanasaali mooyaane ka zaydin iyo warajulin labada tusaale wuxuu u keenay zayd iyo rajul inuu kuu tusiyo ismiga mucrabka ah inaan loo kala qaadayn nakiro iyo macrifo ilaa jamca almu'anai jamc mu'ana mooyaane jamcan mu'ana wuu raaciyey laakiin saalimkii wuu ka daayey saalimka wuxuu uga daayey waa la ysku hayaayo dee saalimun ma noqdo naxwi muslimaatin oo kaleba weeye wa ilaa naxwi jawaarin wahawaashin jawaarin iyo hawaashin oo kale mooyaane jawaarin iyo hawaashin iyagoo ismi mucraba ah waa maa laa yansarife ayaa tawiini ku jirtaa tawiintooduna maaha tawiintii tawiinu tamkiinka ahayd waa tawiinu ciwad wasayaati xukmuha xukunkeegu waynoo iman doonaa laba wa tawiinu tankiir waa tawiinta tawiinu tankiirka la yidhaa waxayna tilmaantaa shaygu inuu nakiro yahay ayay tilmaantaa oo nakiranimo ayay sheegaysaa wahwa laaxiqu waa ka haleela ama gala lijamci lmu'ana asaalim jamc mu'anau saalim ayuu galaa jamc mu'anau saalim buu ku jiraa wahw laaxiqu waa ka galaa waa tawiinu tankiirka hore lilasmaa'i almabniyati asmaada mebniga ah farqan si loo kala saaro bayna macrifatiha keega macrifada ah iyo wa nakiratiha keega nakirada ah si loo kala saaro ismiga ka macrifadaah iyo ka nakirada ah ayaynu kala saaraynaa markaa sida marartu bisibawayhi iyo wa bisibawayhin oo kale haddii sibaweyhi waa maadaamu ismi mebniya yahay aad aragto isagoo tanwiin sita waa ninan la garanaynoo magaciisu sibaweyhi yahay haddii aad tanwiinta ka daysood sibaweyhi tidhahdana waa sheekhii la yaqaanay ayuu noqonaya wa bisibaweyhin aakhara ereyga aakharaa wuxuu u raaciyey si uu kuugu tilmaamo inuu nakiro yahay wa tanwiinu lmuqaabala tanwiinta tanwiinulmuqaabalada la yidhaahdaa iyadu waxay gashaaba jamc muanusaalim oo qura wahwa laaxiqu waa ka galaa ljamci muana asaalim jamc muanau saalim ayuu galaa naxwu muslimaatin oo kaleba weeye ereyga muslimaatina fainahu isagu fii muqaabalati nuuni nuunta ayuu qaabilaa fii jamci mudakr asaalim ee jamca mudakrusaalim ku jirta ka muslimiina oo kaleba weye jamca mudakrusaalim nuunka ku jira ayuu qaabilaya sababtu u qaabilaana waxa weeye horta tawiintu asalba mayna nuun ahayn dee nuunkiinbaa jamc mudakrusaalimna nuun qoran laga dhigay jamc muanusaalimna nuunan qornaynoo tanwiina unbaa laga dhigay isla tanwiin ha isku noqdaan markaa wa tanwiin lciwadi iyo tanwiinka ka afraad waa tanwiinka tanwiinulciwadka la yidhaa wahuwa calaa alaaati aqsaamin saddex qaybood buu tanwiinulciwadku u qaybsami ai ciwadun wuxuu ciwad ka yahay can jumlatin jumlo inuu ciwad iyo bedel ka noqdo jumlo wahuwa ladii ka weeyaan yalxaqu gala ama haleela id ayuu haleelaa ereyga id a ama waqti oo dhan ciwadan isagoo ciwad ka noqonaya can jumlatin jumlo takuunu bacdaha ka dambaynaysa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisoo kaleba weeye ilaahay uu ku yidhi wa antum idinku xiina idin markii tanduruuna waad eegayseen ay xiina id balaqat iruuxu alxulquum ama xiina takhruju ruuxu min jasadi lmariid xiina id balaqat iruuxu alxulquum intaasaa la xadfay faxudifat waxaa la xadfay balaqat iruuxu alxulquum waataa wuxuuna la yimid ama waataa wuxuu la yimid bitanwiin ciwadan canhu isagoo jumlada xadfan ciwad ka ah ba wa qismuna yakuunu wuxuu noqonayaa ciwadan mid ciwada can ismin ismi wahwa laaxiqu waa ka galaa likullin ereyga kullina ayuu galaa ciwadan wuxuu ciwad ka yahay cama tudaafu ilayhi wixii loo idaafayn jiray baabka idaafada waxay noo iman doontaa idaafada asmaadu inay toban qaybood ay noqonayaan tobanka qaybood kulli baa ka mid a markaa weligeedba waa mudaaf kulli af carabiga haddii laga jarana waynu arki doonaa mararka qaar laga jaro tanwiintaasaa ciwad ka noqota sidaa darteed af carabiga waxaa la ysla gartay ereyga kulli ah inaan al lagu dari karin marnaba waa khalad baa layidhi kulli oo al wadata af carabiga in badan camriidigoo kale weynigi arkayn walkullu hayra aljasmi fi lasmaa yaqac inuu odhan jiray meelaha lagu haysta ayay ku jirtaa kulliyu algeliyey weeye kulun qaaimun mid kastaaba waa taagan yahay kulun qaaimun kullu insaanin qaaimun faxadafa wuxuu xadfay insaan buu xadfay faxudifana waa la odhan karaa haddii halkaa faxudifa aan idhaahdo ataada dambe ayaa ya loo qori oo utiya baa la odhan utiya faxadafa wuxuu xadfay insaan buu xadfay ama faxudifa insaanun insaankii waa la xadfay wa utiya waxa la keenay bitanwiini tanwiin utiya iminka ya-da dhibiciyo loo yeeli laha haddii majuul tahay laakiin maadaamayna dhibiciyo lahayn majuul bayna ahayn sidaynu dareemayno wutiya bitanwiini tanwiin baa la keenay ciwadan iyadoo ciwad ka ah canhu xaggiisa jiim wa qismun qaybna yakuunu ciwadan ciwad buu noqonayaa can xarfin xaraf wahwa laaxiqu waa ka galaa lijawaarin iyo waqawaashin buu galaa iyo wanaxwihimaa waxa u dhigma rafcan marka la rafcinayo iyo wajaran marka la jarayaba haaulaa'i kuwani jawaarin waa hablo kuwa sabeeyana waa loo yaqaanaa wamarartu waxaan soo maray bijawaarin baan soo maray ama bijiwaarin baan soo maray hablo faxudifad waa la xadfay alyaau yadii wa utiya waa la keenay bitanwiini tanwiintii ciwadan canhaa iyadoo ciwad ka ah wa tanwiinu taranum tanwiin tanwiinu taranum la yidhaah ayaa iyaduna jirta tanwiin tanwiinu taranum la yidhaahdo tanwiinu taranumku qaafiyada iyo unbay gashaaye way ka duwan tahay wahw ladii ka weeyaan tawiinka tanwiinwaa nooc shanaad ismiga khaas uma aha istidraad ahaanunbuu sheegayaa noocan ismiga asmaada khaaskuma aha noocani tawiinu taranum baa la yidhahdaa tawiinu taranumku qaafiyada taranum waa codka dee codka ayay gashaa qaafiyada inta badan raacdaa wahw ladii ka weeyaan yalxaqu haleela alqawaafiya qaafiyada almutlaqata ee mutlaqee la sii daayey ee lagu idlaaqay bixarfi cilatin xarfu cile oo kalea lagu sii daynaya ka qowlihi gabayaaga qowlkii oo kaleba weeyaan أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا wuxuu yidhi aqili iga yare allowma canaanta iga yare caadilu tabaa halkan ka maqan munaadaha waxay noo iman doona tarkhiimulmunaada wax la yidhaahdo kolkaa caadilu xarfuniddana wuu ka maqan yahay aqili iga yaree allowma canaanta caadilu yaa caadilatu tani canaananaysa ee canaanta iga yare walcitaaban dagaalka iga yaree buu yidhi dagaalka igada wa quulii waxaad tidhaahdaa in asabtu haddaan saxda waafaqo laqad asaaban alla yidhah wuu waafaqay tanwiinta ku jirta laqad asaaban ma arkaysa laqad asaaban laqad asaaba bay ahayd laqad asaaba ogaan baa loo sii daayo laqad asaaban baa la yidhi marka waa mutlaq weeyaan laqad asaaban tanwiinta tanwiinu tarannum baa la yidhahdaa asaaba waaba ficiloo waxaad og tahay inayna ismiba ahayn way iska gelaysaa markaa tanwiinu taranum codka unbaa lagu hagaajinaya xataa xarafka ayay gashaa mararka qaar fa jii'a bitanwiini tanwiintii halkan waa la keenay bedelan iyadoo bedelka ah min alalifi alif xarfu cilay dee bedel ka tahay xarfu cilay bedelka laqad asaaban maad garanaysaa siday noqon lahayd laqad asaabaa bay noqon lahayd laqad asaabaa kolka laqad asaaban liajli taranumi taranumka iyo codka si loogu qurxiyo loogu hagaajiyo ayaa loo keenay iyadoo xaraf ku jirtana waa gabaygan waa ka qowlihii oo kale ninkan gabayaaga ah qowlkiisaoo kale weeye wuxuu idhi ninka gabayaagiihi azifa taraxulu hayra anna rikaabana lamaa tazul birixaalina wakaan qadin buu yidhi wakaan qadin wuxuu idhi azifa azifa taraxulu hayra anna rikaabana lammaa tazul birixaalina wakaan qadin wuxuu idhi azifa waxaa dhowaaday atara xulu rarashadii way dhowaatay azifa waxaa dhowaaday atara xulu guuridii waa la guurayaa bui waa la raranayaa azifa waxaa gaadhay ama dhowaaday atara xulu guuridii guuridii way gaadhay waa la guurayaa hayra anna rikaabana laakiin gaadiidka yagii lamaa tazul weli kamay zuulin birixaalina alaabteedii iyo guryaheegiigurywlimguryihiiimika birixaalina guryihii kama zuulin wakaanqadin laakiin way sigtay inay ka zuusho waa iska dhowaaday laakiin aad iyo aad ayuu u dhowaaday inay ka zuusho azifa waxaa dhowaaday ama gaadhay atara xulu guuridii ayaa dhowaatay hayra anna rikaabana ereyga rikaaba ma soo helaysiin mufradkiisii ha ku degdegina ereyga rikaaba mufradkiisii baan idinka rabaa culimo azifa waxaa dhowaaday atara xulu guuridii ayaa dhowaatay hayra anna rikaabana gaadiidkayagii lamaa tazul kamayn zuulin weli birixaalina halkii heeryadu ay u taaliya guryihii weli kamayn zuulin wakaanqadin way sigtay laakiin inay ka zuusho way dhowdahay laakiin inay ka zuushaa wakaanqadin baan doonaya wakaanqadin baan doonaya wakaanqadin ya wakaanqadin baan idinka rabaa wakaanqadin tanwiin baa halkaana ku jirta wakaanqadin birana nuu idinka rabaa jawaabta waxaa doontiin ka soo dhigo oo birihii keena wakaanqadin markaan doonay waa qad waxa lagu daray maxay tanwiinta ayaa la yskaga daray litarannum baana loogu daray kolka halkaa ayuu inoogu joogayaa maanta in sha allahu tacaala wallahu aclam